askarta dharcadda ee dowladda federaalka ayaa kordhiyey dhibaatada ay ku hayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ku sii badanayay dilalka iyo xadgudubyada kale ee ay ciidamada dharcadda ee dowladda federaalka u geysanayaan dadka rayidka ah si gaar ah dhallinyarada kaxaysa mootooyinka mid ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka ayaa ka waramaya dhibaato uu kala kulmay askari ka tirsan dharcadda dowladda federaalka kaas oo si baad ah ku raacay mooto u watay
waxay noogu dhex martay meeshaan debka ah annoo bakaaraha laba qofood ka keennay oo deb ku dejiy aan nin dharcad ah gadaal iga wacay waa u istaagi markaan u istaagi waa iqaadow dhe waa qaaday ani inuu dharcad tahay inaa kale ma ogeyn qaadow dhe waa qaaday waa bir xaggeedaan u leexanay markaan u leexanay laba goolod markaan dhaafnay goolod kale saddexaadaan galnay waa istaagow dhe waa u istaagay intaan aan gelin waxuu dhe intee ka imaatay tabeelahaan ka imaadaan dhe garasbaali aan deganahay garasbaali maad degan tahay haa waa igu soo celin intee degan tahay garasbaali aan deganahay markaasaasaan dhe waa inabadow dhe waa waday waa leexanay shaqaalaha xaggiisaan u leexanay markaan u leexan laba goolod markaan dhaafi oo goolod saddexaad oo leexi dhe waa leexjiyey markaan leexjiyey waa iska waa degay joojow dhe waa jooji waa degay markuu degay waa sii socday anayno lacagii tuur anaa sii soconay baashan kiraan ku wataa ilma uu qaragtaa ee lacagii tuur markaasaas dhe wuxuu dhahay waa ibdarinta idib malida inta ka bax waa ibdarinta maana inta ka bax maana saaxo waxaan kiraan ku wataay ee lacagii tuur anaa weliin hataa hal door iyo tuur marka ay halkaasi marayso ayuu sheegay in uu daba kacay si uu xaqiisa ugu soo dhacsado balse waxa uu tilmaamay in uu bastoolad ula soo baxay isaga oo sii sharaxaya wixii dhex maray haddaan ragtiisoo dabakaco dhe ani kastoo yar waa nin oo dhiig le iska dhigay waa dabakacay markaan dabakacay waa cabbaar markaan socday waxaan dhahayna lacag ii tuur markaa ii tuur aan dhahay dharbaxsho igu shugay adii markau dharbaxsho igu shugay inaan ka bishtaan rabi bistoolo ilu soo baxay waxaan dhahay joojaan dhahayniyo bistoolada inta qookey kuna kaa marow iska bax waxaad naxariiso markaasaasaan dhahay markaas bistoolo siigu sii dari aaduu ii garaacay waa haddana waa i qabtay waa i waday meel goolada sii geliyey adii sii inaba caadian camaloo ilal dhaqmi ka bacdina mid kaloo askari ah meesha joogay martaas waxay adii waxba isdheen ninkiyaa dhay markaa isoo aalay markuu soo aalay kiyaa isoo fasaxay sidii aan ku soo kala tagay